waxaan kaloo waraysi ka qaadnay axmed kiisi jaamaco isna ka yimid gobolka mayn ee carigan maraykanka oo yimid banaanbixi ka dhacay state departmentiga washington d c kiisi soo aragtaa banaanbaxa sideen halka ku timaadeen halkan waxaan ku nimid inaan ku muujinno aragtidayada aannu ka qabno dadka dadka yaga laynaya ee dhibaatada u geysanaya ee dhiigyacabka siilaanyo oo aannu ku muujinno ujeeddadayada iyo sida aannu uga xunahay dhibaatada dadka yaga u geysanayo iyo inaanan ogolayn soomaaliya inay kala godo soomaaliya waa mid waxaannu nahay state madax bannaan waxaanaan doonahayn cidinuuma khasbi karto khaatuma state of soomaliana la yidhahdaa isku israaca soomaaliyaannu rabnaa waxaanaan doonaynaa ninna naguma khasbi karo beella beel ma khasbi karto meesha ay degan yihiin ha ku ekaadeen deegaamadooda ha joogaan wadanka deegaanada khaatumana ha ka baxaan hadday ka bixi waayaanna tallaabaa laga qaadaya